bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu duhur wanaagsan kusoo dhawaada warka duhurnimo ee idaacadda dalse
qodobada aad warka duhur ku dhagaysan doontaan hadduu ee baraali ka noqdana waxaa ka mid a
dagaal beeleed ka socda degmada goryooley ee gobolka shabeellaha hoose
madaxweynaha hirshabeelle oo kulan sannadeedka uga qaybgalaya gobolka shabeellada dhexe
dowladda soomaaliya u diyaargaroobaysa maalmaha xorriyadda dalka
xubin ka tirsan al-shabaab oo isu soo dhiibay laamaha amniga ee degmada waajid
in ka badan afar kun oo bajaajleeho muqdisho oo helay fursad naadir ah kana faa'iidaystay fursaddaasi
akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah dhegaystayaal madaxweynaha maraykanka oo sheegay war farxad u ah dadka muhaajiriinta
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
soo noqosho wanaagsan dhegaystayaal waa maalinimo arbaca taariikhduna waxaay ku astaysan tahay sagaaliyo tobanka bisha lixaad sanada laba kun labaatan iyo afar waxaa warkaasoo dhammaystiran la diyaaraa anigoo maryan ladan xuseen ah iyo sidoo kale shiine
waana ku bilownaya wararka ka imaanaya degmada qoryool ee gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegana dagaal maleeshiyo laba maleeshiyo uu ku dhex marayo xaafado ka tirsan degmada qoryool ee gobolka shabeellaha hoose wararka ayaa intaa ku daraya in dagaalka u dhexeeya laba maleeshiyo beeleed oo ka socda oo ka kala tirsan dadka deegaanka gobolka sida ay sheegeen dad aanu la xihiirin oo ku sugan degmada qoryool ee gobolka shabeellaha hoose dagaalka ka socda xaafadaha buundaweyn iyadoo uu saameeyey dhaqdhaqaaqa dadka ee ganacsiga iyagoo ku howlanaa qeybaha kala duwan ee suuqyada degmada qoryool ee gobolka shabeellaha hoose wararka ayaa sidoo kale waxay sheegayaan in dhinacyada dagaalamaya ay isu adeegseen hubka fudfudud lamana oga khasaaraha rasmiga ay ka dhashay inkastoo dagaalku haatan oo ka socdo xaafado ka mid a degmada qoryool ee gobolka shabeellaha hoose maamulka gobolka ayaa sheegay in iyagu ay dagaalkan horey u guuleysteen in kooxaha maleeshooyinka hore ugu dagaalamay degmada iyagu ay soo kala dhex galeen islamarkaana ay nabad ay kala dhex dhigeen lama oga sababaha dhabta ee ka dambeysa in dagaalkan dib uga qarxo degmada qoryool ee gobolka shabeellaha hoose
madaxweynaha hirshabeelle ayaa kulan sannadeedka uga qaybgalaya gobolka shabeellada dhexe madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen cali goodlaawe ayaa deegaanka ceelow ee deegaanka warshiiq ayraahda deegaanka ceelow ee degmada warshiiq kaga qaybgalaya kulan sannadeedka halkaasi ku qabtay xildhibaan cusmaan maxamed maxamuud xaadoole kulankan ayaa waxaa ka qayb galay xildhibaano heer federaal ah xubno isugu jira labada gole ee dowlad goboleedka hirshabeelle siyaasiyiin duubabka dhaqanka qeybaha bulshada iyo mas-uuliyiin kale cali goodlaawe iyo wafdigiisa ayaa si diiro loogu soo dhaweeyay deegaanka ceelow ayaa mid mid u salaamay mas-uuliyiintii iyo waxgaradkii ka qayb galay kulansannadeedkan sanad walba bishan oo kale qabsoomaha deegaanka iyadoona ay ku ducaystaan bulshada halkaasi ku dhaqan iyo siyaasiyiintooda madaxweyne cali goodlaawe ayaa ugu baaqay bulshada hirshabeelle inay dhowraan midnimada iyo wadajirka bulshada sidoo kalena ay ka shaqeeyaan horumarka deegaankooda dhanka kale xildhibaan xaadoole oo kamid ahaa mas-uuliyiinta halkaasi kusoo dhaweeyay madaxweynaha ayaa bulshada reer hirshabeelle ee markaasi u sheegay inay u diyaargaroowaan dagaalka ka dhanka al-shabaab islamarkaana deegaanada badankood hadda ay yihiin kuwa nadiifa
aad iyo aad aad u mahadsan tihiin deegaannada aad ku nooshihiin bulsho weyntaanu ku nooshahay wax badan oo mashaariicaha ka socdo sida jenaraal mungaab sheegay baahiyo badanaa jiro waan ognaa baahiyaha jiro haddana mashaariic badanaa ka socoto ilaa afar iyo toban xarumoodoo caafimaad oo mashruuca damal caafimaad oo qayb ka ayaa ka socoto qaybta caafimaadka usgooni afka ugu dhiftee labadan degmo kaliya afar iyo toban ka badan ilaa shan iyo toban xarumood ayaa ka socoto hadday ceelal tahay iyo hadday iskoolaad tahana siday uga socdaan guud ahaan adeegga bulshada waxaad mara ka tihiin wakhti aan dheerayn in golihii deegaanka degmada warshiiq konsalkii loo dhisay insha allah balcadna hadday brosees ku jirtaa wakhti aan dheere idana sidaa la isu dooran doono haddii ilay raalli ka noqdo guud ahaan dalka soomaaliya wuxuu aaday dowlad dhisow aaday labaan idinka codsanayaa idinkana wax alla waxaad rabtiin ee aad dowladda hirshabeelle ka rabtiin waa idin diyaar labadaan idinka codsaayaa dalka dibi xurayntiisa inaad wejiga labaad qayb ka qaadatiin sidaad wejigii koowaad aad qayb uga qaadateen inaad wixii dhiman qod ka dhammaystirtiin waa idinka rabna haddii ilay raalli ka noqdo qodobka labaad dowlad dhiska dalka soomaaliya dalku waa federaal deegaan weliba dadkiisaa dhistee dowlad dhiska iyo in dowladdu adeegga bulshada ay gaadhsiiso goob kasta iyo goob kastaan rabnaahe inaad qayb ka qaadatiin oo nabadgelyadaa ugu horraysee aad qayb weyn ka geysatiin iyo gacan aad u weyn ka geysatiinna waa idinka rabnaa haddi ilahay raalli ka noqdo wax alla waxaad wax alla waxaad hirshabeelle ka rabtiin waa idin diyaar hadday xil tahay iyo hadday deegaan aad u rabtiin degmo tahay iyo mid aad beel u rabtiin intaba waa idin diyaar haddii ilahay raalli ka noqdo tabashada kale ee lagu naqdana meel alle meeshaad wax ku tabaysiin iidana diyaaraan u ahay oda joogaan ahaye hirshabeelle waxaad ka rabtiinna waa hesheen wixii kalena waa idinla jiraa haddii ilay raalli ka noqdo madaxweyne waxaan kuu sheegaya reerkan hadda meesha fadhiyo oo xildhibaanka hoose aan u ahay cawada tuulo shabaab haysta ma qaban waa qabaanoo walaalkood u haystaa walaalkood oo hooso hooso hooso abgaala aa laga yaaba inuu ku jiro laakiin ay wax ku dambeeyaan laakiin ma badno waxay ku dambeeyaan ha laga baxsho gobollada kale ay joogaanna ha loo dagaal tago oo weliba ha loo jinno doonto maantee hor waxaa jiri jiray niman dhehaayo maalolcolka saan oo kale ma guu jiro niman dhulkan dhulka waa ragaa raggu ma og tahay waxaa la rabaa qoftu inay damiir leedahay dadnimo ay leedahay ay leedahay xanuun uu qabahaayo oo carrada iyo ceelka iyo dadka iyo deegaanka iyo gabartaad inay ku xanuunayso laakiin ma ahan inaa uu nin rag ahoo badr cawada waxaa cunaan raadiyaha foogta waxaa cunaan raadiyaha nin naagtiisa iyo ilmihiisa ku aqli faca oo kale ee gurigiisa u adeego waxaas ma ahan waa ahas dadnimada iyo dalka ma ahan saas dowladda federaalka waxay ku baaqday madaxweynaha markuu yimid maxay ahayd in la xureeyo dalka oo laga xureeyo khawaarid ilaa i wili waxaan la yaabana waxaa lagu leeyahay meel habley waaga rogaan meel habley waaga rogaan war dowladda gabar gabaday oo ciddaan adoogaynaho islahayn cawadha wada gabaygeedu waxay tidhi idinkoon dawladda kaashayn waa islow soo baxa ee meel hablan imaadee meel hablana ku dila meel hablana ku gowraca meel hablana iyo sheeg hal haadi hal leebs uga dhigay tiri gabarta haddaad gudan tihiinna xamarka soo guura aniga midaasaan ra'yigeedan qabaa ra'yigeedan qabaa taas war dawladdan inta loogu sino aqalkiinniyo guryihiinna ninka yimaado nuucaasa haddau idinka idinka dhashana gumaysi horjoogo waay hala dilo habal la dilo maxkamadda uu saaran yahay waa inaa iska dishiin horta dadka walaalahayna waa iska celiyaan nimay gurigiisa tii karaan lama arko waana gumaysi nimaan goobkaaga gabartaadii gurigaaga rabo wuxuu idhi salaaqaya sulaaqadaada qabtay soodintaya diinka afar toba isii male igula saaxib intay heer hebel saas walaxa haa jira mar rab inaan ku daro
in ka badan afar kun oo bajaajley ah ayaa muqdisho ku helay fursad naadir ah islamarkaana ay ka faa'iidaysteen sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena jullo shaakir
wadaqabay iyo biiqaba waa isku baahan yihiin hala soo dhowaado meeshii waa meeshiine istaalku waa istaalkiine waa fursad marle ariga cisbitaalka alcaasima oo ka duulaya baahida bulshada soomaaliyeed gaar ahaan bajaajleydu u qabaan adeeg caafimaad oo qiimo jaban ayaa soo kordhiyey kaar la magac baxay bajaaj kaabe kaas oo ah kaar caafimaad oo loogu talagalay wadayaasha mooto bajaajta oo keliya lana socdo qiimo dhimis boqolkiiba konton uu helayo wadaha mootada kaarkan caafimaad ayaa kulansaday waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin in bajaajluhu tixgelin gaara ku leeyahay isbitaalka in isaga iyo qoyskiisa qiimo dhimis gaara ay helayaan iyo waxyaabo kale oo aada u fara badan waxaana ka faa-iideysanaya kumanaan qofood oo wadayaal mooto bajaaj oo caasimadda ku sugan bajaajlaha ayaa waxaa laga doonayaa inuu iska diiwaangeliyo xarunta dhexe isbitaalka alcaasima oo ay ka socoto isdiiwaangelinta uu ku yaala trebiano in ka badan afar kun oo wada mooto bajaaj ayaana ka faa'iideystay tan iyo markii la daafuray bajaaj kaabe waa hilin u furan oo keliya bajaajleyda oo fursad ay u noqotay iyaga iyo qoyskooda guud ahaanba qiimo dhimis boqolkiiba kontanna ay ka helayaan isbitaalka alcaasima oo si gaar ah u daryeelaya bajaajleyda soomaaliyeed hilinkan ayaa noqonaya hilin ama waddo u furaysa bajaajliyada kale inay ku soo biiraan halkan iskana diiwaangeliyaan si ay u helaan kaararka caafimaad madaxa xiriirka dadweynaha isbitaalka alcaasima daahir sayid axmed ayaa faahfaahinaya faa'iidada kaarkan caafimaadu leeyahay bajaajleyda wuxuuna sharaxay hababka loo marayo qaadashadiisa maadaamaan nahay bahda alcaasimo hosbitaal asbuuci hore saa ogtihiinba waxaan xarigga ka jirnay adeega bajeej kaabe la baxay oo kaar caafimaad ah looguna talagalay bahda xoogsatada ee bajaajleyda ah horey waxaan u diiwaangelinay afar kun iyo shan boqol dad oo gaaraya kabacdi waxaan xarig ka jirnay adeegii maadaama uu miro dhalay ayaan waxaan uga jirnay xarigga xaflad baan u qabanay in badan oo ka mida ah waxay ku dhiiradeen markaas kabacdi inay yimaadeen maanta waxaa garbahayga taagan saaxiibadayda a ujeediin oo bajaajiley ah oo nin walbaba kaarkiisa uu gacanta ku haysta ujeediin waxay sababtay u qaadanaya waxa waaye inay ka faa'iidaystaan oo ay ahalkooda iyo qaraabadooda ay keensadaan ay uga faa'iideeyaan qiimo dhimistan ballaarin alcaasimo hosbitaal oo uu sameeyey intii hore u qaatana way ku mahadsan yihiin inta hadda ila taagtana ila taagan oo qaatana way ku mahadsan yihiin inta kaloo soo socotana waxaan leenahay muxuu ahay daruur intay da-eysa ayaa la doogtaa waxaan leeyahay kusoo dhowaada alcaasimo hosbitaal waa isbitaalkeenii waa isbitaal muxuu ahaa qiimo dhimis ballaaran u sameeyey bajaajleyda gartay baahida ay qabaan iyo waxay u baahan yihiin maadaama rag xoogsada ay yihiin laga yaabo in saddex afar qof ay biilaan reer ay biilaan waa dareemi kartiin qarashaadka iyo waxa soo gelaya kaarkan waxaa la yidhahaa bajaaj kaabe sida uga jeediinba bajaajta uga jeediinba marka bajaajtii ayaa la kaabaya see loo kaaba marka waxay noqotay inay oo hooyadii gabadhii dhalaysay oo xaaskiisa ay dhalaysay aysan lacag ku filan haysan cunug yarkaahay hadduu dhaladii u baahdo uusan haysan muxuu ahay uusan haysan tasiilaadkii oo dhalada ku geli lahay oxygen hadduu u baahdo haddii muxuu ahay dhakhtarkii haweenka ay u baahato oo dhiigbax iyo bilidhin ay yimaadiin horey waxaa qiimo dhimistaas u qaatay afar kun iyo shan boqol oo qofood haddana asbuucan markaan xarig ka jirnay dad boqol gaara ayaa qaatay meesha dadka kale tusaale ahaan laga siiyo muxuu ahay raajadoo kale laga siiyo toban doolar loojar kaarka ayaka shan doolar bis ayaa laga qaadaa jiraya bajaajleyda kale soo dhawaada saxbiyaal waa aragtiin haddaa aragtiin bajaaj kaabe oo ereygaas oo ku qoran bajaajta salkeeda waxay ka dhigan tahay in bajaajle oo dhan la kaabay loo daneeyey qiimo dhimis ballaaran loo sameeyey adinkana kusoo xirma adinkaa ka dhiman qaar ka mid a wadayaashii mooto bajaaj ee maanta ka faa'iidaystay fursaddan oo qaatay kaarka caafimaad ayaa dhankoodana la hadlay iyagoona wadayaasha kale ee mooto bajaajka ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan waxayna sidoo kale ka hadleen dareenkooda iyo waxa uu kaga dhigan yahay in kaarkan ay helaan
markaana dowladda federaalka soomaaliya ayaa bilaabeysa qorshaha u diyaargarowga maalmaha xorriyadda oo fooda inagu soo haya iyadoo ay nagu soo foodleyihiin toddobaadka xorriyadda wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta ayaa maanta mar kale martigelisay kulanka guddiga qabanqaabada maalmaha xorriyadda ee lix iyo labaatanka juun iyo kowda luulyo kulankan ay isugu yimaadeen mas-uuliyiinta ayaa waxaa guddoominayay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xildhibaan cali yuusuf cali xoosh afhayeenka xubnaha guddiga heer wasiir hay-adaha kala duwan ee amniga iyo maamulaiyo maamulka gobolka banaadir waxaana looga hadlay heerka diyaargarowga iyo qaabanqaabada qeybaha kala duwan ee munaasabadda waxaana si gaar ah looga arinsaday bandhigyada la filayo iyo sidii maalmaha qaran ee xorriyadda ay bandhigooda u noqon lahaa mid weyn
gudaana warkii duhurnimo aad ka dhegeysaneyseen idaacadda dalsalkhiyaatana dhegeysanaysaa waa nageenta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin warlahelyaabaha talalhel